bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo saaka idin hayo qodobada warkeennana waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo xalay casho sharaf magaalada muqdisho ugu sameeyey madaxda garsoorka dalka magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay shidaalka soomaaliya waxaana ka qayb galay shirkaasi dowladda soomaaliya wakiillo ka socday dowlad goboleedyada ganacsato iyo shirkado caalami a kulan looga hadlayay adkeynta ammaanka oo lagu qabtay magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe danjiraha soomaaliya oo u fadhiya suudaan oo la kulmay safiirka dowladda tunisiya u fadhiya suudaan iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal ka dhexeeya wararka dibaddana waxaa ka mid ah wariyaal b b c da ka tirsan oo lagu xiray waddanka uganda
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo jimcaha taariikhduna waxay ku beegan tahay sideedda bisha labaad sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan anigoo yaxya cali faarax ayaa saakay warka idinla socodsiinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa xalay magaalada muqdisho casho sharaf ugu sameeyey madaxda garsoorka dalka ee ka qayb galay shirkii arrimaha garsoorka looga hadlayay ee lagu soo gabagabeeyey caasimadda nasra bashiir ayaa warkaasi inoo faahfaahinaysa madax xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kulan casho sharaf ah oo isugu jira sagootin iyo bogaadin u sameeyey bahda garsoorka dalka oo muqdisho ugu soo gabangaboobay shir sanadeedka garsoorka soomaaliya kulankan casho sharafta oo ay ka qayb galeen gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka xeeraalyaha guud ee qaranka garsoorayaasha gobolka banaadir iyo dowlad goboleedyada ayaa muhiimadiisu waxay ahayd in lagu dhiirigeliyo dardargelinta qorshaha hagaajinta garsoorka dalka ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa madaxda garsoorka dalka ku ammaanay shir sanadeedka ay qabteen waxa uuna ku bogaadiyey inay joogteeyaan kulamada ay uga tashanayaan horumarinta iyo hagaajinta hanaanka garsoorka dalka si bulshada soomaaliyeed ay u hesho garsoor ay ku kalsoon yihiin oo ah inaad si sanadlaha isugu timaadaan sida hadda adiga iyo xeeriraaliyahuba aada sheegteen inay hadda tahay sanadkii ugu horeeyey sanado badan kadib in bahda garsoorka oo dhan ay isaga dalka oo dhan si aada uga wada tashataan sidii loo wada shaqayn lahaa taas lafteeda waxaan aaminsanahay iyada lafteeda haddii la qiyaaso inay tahay iftiin cusub oo u soo ifbaxay ee ummadda soomaaliyeed kamida in la soo celiyo sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed in la xoojiyo qarannimada in dalku siyaasad uu helo xasiloon la dhammaystiro shuruucda maqan laga shaqeeyo dhaqaalaha loo dagaalo musuq maasuqa la siiyo ummadda soomaaliyeed adeegyada ay u baahan yihiin laakiin dhinac walba marka aada fiiriso haddii ay tahay dunidu siday noola dhaqmi lahayd iyo hadday tahay dadka soomaaliyeed sidii ay dowladnimadooda ugu qanci lahaayeen waxa ay tahay in uu jiro garsoor dadka soomaaliyeed ay iimaanka ku qabi karaan waa furaha koowaad ee nolosha in qofku uu aamino waxaa jirta dowlad qaabka ay u shaqaysana ay cadaalad tahay maalintii aada u baahato inay dani kaa gasho garsoorkana aada ku niyad fiican tahay inaan lagaaga hiilinayn qof kaa xoolo badan ama kaa xoog weyn ama jago weyn haysta gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baasha yuusuf axmed iyo xiraalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir ayaa si wada jira uga mahad celiyay ra-iisul wasaare khayre kulankan cashada uu sameeyey hor fadhiya markii ugu horreysay taariikhda soomaaliya gabdho ay ka mid noqdaan garsoorka dalka oo ay noqdaan xeraalayaal ee runtiina ee sharaf weyn u ah ee dumarka soomaaliyeed garsoorka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ba runtii aada iyo aada waxay ka tirsan yihiin hadda ee martida joogta waxay ka tirsan yihiin xafiiska xeraalayaha guud ee qaranka laakiin waxaan kuu sheegayaa dowladda guud gobolka dowlad goboleedka puntland inay ka shaqeeyaan sidoo kale gabdho xeeraadyaala sidoo kale jubbalandna inay ka shaqeeyaan gabdho xeeraadyaala
keliyata waxa weeye hadalkaygu inaan ra-iisul wasaaraha uga mahadnaqo inuu caawa casho sharafkan inoogu soo gabagabeeyo aanaynu ku soo dhoweyno kulankan inuu ka yidhaahdo kelmadiisa mudane ra-iisul wasaare kusoo dhawo himilooyinka tubta cadaaladda iyo amniga ayaa waxaa ku jira halbeegyo muhiim ah oo tilmaamaya horumarinta cadaaladda iyo garsoorka dalka si loo helo cadaalad loo siman yahay taasi oo saldhig u ah dowladnimada aan hiigsanayno sidaasi waxaa kulanka ka sheegay ra-iisul wasaare xasan cali khayre
dadka soomaaliyeed ee jooga meelaha aad ka timaadeen iyo kuwa jooga meeshan hadda aada joogtaan intuba aada uga fikiri maayaan meesha ay ka soo jeedaan marka ay timaado arrimaha garsoorka iyo cadaaladda laakiin waxay ka fikirayaan keliya cadaalad noocee ah ayaan heli karnaa
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayuu kaasi ahaa warbixintii waryaheena nasra bashiir cali ay nooga diyaarisay casho sharaftii hadle ra-iisul wasaaruhu ugu sameeyey magaalada muqdisho bahda garsoorka dalka ayuu ugu dambeeyey codka ra-iisul wasaaraha magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayey shidaalka soomaaliya waxaana ka qayb galay shirkaasi dowladda soomaaliya wakiilo ka socday dowlad goboleedyada ganacsato iyo shirkado caalami ah oo dhinaca shidaalka ka shaqeeya xanaan shidane ayaa warkaasi inoo soo dirtay
shirkitay ee ka dhacay magaalada london ee looga hadlahayay arrimaha batroolka soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay ganacsato soomaaliyeed iyo sidoo kale ganacsato ajaanib waxaa kale oo ka soo qayb galay shirweynaha guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliya waxaan halkan isugu nimid ganacsato badan oo caalamka kala timid iyo kambaniyada oyalka iyo ganacsateenna soomaaliga oo inta badan iyo wasaaraddii bedroolka iyo khubro badan oo soomaali ah oo runtii aan barnaamij aan aada u jeclaysana lasoo bandhigay oo daatada soomaaliya oo maanta la ballaqayay oo loogu talagala bal in waxaa jira iyo siday tahay inay dadku arkaan runtii markaa waxaan isleeyahay wax aada u qurux badan waaye waana soo dhoweynaynaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo ganacsada soomaaliyeedba waxaa bilowday tilaabaqaadkii iyo jidkii loo mari lahaa maxaan ku dhahdaa dhawaanshaha dalkeennu inuu kheyraadkiisa in la gungaaro insha allah haddii la idhahdo waana bilow fiican waxaana isleeyahay waa waxa bannaanka laga sheegayay iyo waxaan halkan ku aragnay wax badanaa u dhexeeya oo farqi ah mas-uuliyiintii kale oo ka soo qayb gashay ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdiweli ibraahim muude oo halkaa qodbad ka jeediyey shirkan shir fiicanoo muhiim u ahaa soomaaliyana faa'iido weyn ugu jiro ahaa waa un sir la siyaasideeyinbuu iska ahaa ma ohe wax hadda ummadda soomaalida maslaxadeeda ka soo horjeeda oo meeshaan laga soo jeediyey ma jiro keliya waxay ahayd un faa'iidada soomaaliya a haysata in adduunka la tuso intaas unbay ugu muhiimsaneed ayadana shirkana saasuu ku furmay saasuuna ku dhammaaday marka wax dhib kale oo jira ma jirin xaraashkan laleeyahna dee wax la xaraashaya inta yeeloo badeec bannaankan taallo la xaraashaa ma jiraan badeecada la rabo hadda lasoo bandhigayo wax gudaha ku jira xaraash maysa ma aha marka waa un war iska dhehe waaye haddana waxaan leeyahay ummadda soomaalida waxaa u sheegayna wax dhibaato ee meeshaan hadda kama jirin shirkana si fiican uu soo dhammaaday ugu dambayntii ayaa waxaa halkaa shirka ku soo xidhay wasiirka macdanta iyo batroolka dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdirashiid maxamed axmed wasiirka ayaa halkaa qodbad ka jeediyey isagoo oo sheegay inuu shirweynahan maanta ay ka soo qayb galeen ay u tahay horumar dalka soomaaliya u soo hoyday in lagu soo bandhigo khayraadka dalka soomaaliya halkaasoo ay joogeen ganacsato aada u fara badan oo doonaya dhankooda inay ka qayb qaataan horumarka iyo sidoo kale khayraadka dalka soomaaliya ee lasoo bandhigay maanta shirkan waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda batroolka iyo macdanta soomaaliya iyadoo kaashanaysa shirkaddii sahanka hore u samaysay oo islamarkaasna daatada soomaaliya gacanta ku haysay waxaa lagu soo bandhigayay shirkan macluumaadkii la aruuriyey laba kun iyo shan iyo tobankii ilaa iyo laba kun iyo saddex iyo tobankii oo laga qaaday badda soomaaliya qayb ka mid ah waxaana maanta aan hoolkan lagu soo loogu bandhigay shirkadihii caalamiga ahaa ee shidaalka ee danaynayay inay fursad u helaan inay maalgashtaan soomaaliya taasaana keentay in wasaaradda batroolka iyo macdanta ay shirkaas soo qaban qaabiso fakarka dadka soomaaliyeedaan rabaa inaan maanta u saxo waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto u sheego in hantidooda ilaahay ku banaysta ee khayraadka batroolka iyo macdanta oo ay wakiil u tahay wasaaradda batroolka ay gacan aamina ku jirto isla markaasna sharciyadii loogu talagalay ilaa looga dhammaystiro aan far la saari doonin sida wararka kutirikutaanka ay sheegayaan oo dhahaya maanta waxaa la xaraashayaa waxaa lagu xaraashayaa london blogyadii soomaaliya cid kasta maanta markhaati u ah dadka ajnabiga ahaa ee dadka soomaaliyeed maanta waxaa u caddaatay wixii la sheegay inay been ahaayeen wax la xaraasha ma jirin xirmo soomaaliya ama bloog shidaal soomaaliyeed oo la baxshay ma jirin saacado gudahooda wax lagu bixi kara ma jirin xanaan shidane warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada london
xanaan aad ay umahadsan tahay kulan looga hadlaya adkeynta ammaanka ayaa lagu qabtay magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe maxamed amiin yabrow ayaa warkaasi balcad inooga soo diray shirkan ayaa looga hadlayay xaaladda amniga degmada balcad ee gobolkan shabeellaha dhexe xilli maalmihii u dambeeyey ay ka jireen degmada shaqaaqooyin lidku ah amniga shirka ayaa waxaa yeeshay guddiga amniga degmada balcad waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha degmada balcad waxaana qayb ka ahaa taliyayaasha booliiska iyo nabadsugidda degmada balcad iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle taliyaha booliiska degmada balcad gaashaanla dhexe xuseen macalin cabdulle ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey shirka guddiga nabadgelyada ee degmada balcad shir ay ku yeesheen saldhigga booliiska hortiisa waxay go'aan ku gaareen in aan hub lagu qaada karin aan maamulka ogeyn lagu qaada karin degmada balcad ciddii lagu arkana annaa mataqaanaa iyadoo fasax u haysanna tallaabo sharciga laga qaadi doono waxaa kaloon rabaa inaan u caddeeyo dadweynaha heer balcad iyo dadweynaha kale oo degmada balcad qiimaynta u haya in nabadgelyada degmada balcad ay tahay mid lagu kalsoon yahay maanta saacaddan lala hadlayo wax dhiba wax culaysa wax dagaala midna aanay ka jirin waxaa kaloon rabaa inaan u caddeeyo dagaalka ka dhacay degmada balcad wuxuu ahay mid u dhexeeya maamulka iyo dadyaaba saasa ma ahayn mid qabaa'il ka dhexeeya qabiil hebelaa diriray qabiil hebelaa diriray qabiil hebel waxba kama jiraan waa been abuur ay caraasiirta danaha gooniya luhu ay ka sameeyeen degmada balcad guddoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur oo sidoo kale shirka ka hadlay ayaa sheegay in amniga degmada balcad uu yahay mid laisku halayn karo oo ahaa in waxa degmada maanta ay tahay degmo nabadeed wixii degmadan ka dhacayna aysan ahayn wax qabiil luku leeyahay aanan dadka lagu ijaafaynin wax ka dhexeeya maamulka dhexdiisa iyo canaasiir kalay xalna loo helay wixii ka dambeyn aan ka sugayno madaxda dowlad goboleedka iyo madaxda federaalka ummadda reer balcad waxaa u caddayhaynaa balcad inay amni tahay ummadda soomaaliyeed waxaa u caddayhaynaa inay amni tahay dadka afka in lagu dudiyey sax maaha ciidamada amniga joogo iyo saraakiisha iyo maamulka iyo shacabka way isku duuban yihiin waxayna diyaar u yihiin ay iska difaacaan cadowga yaana loo fasirin walax aanan jirin yaana ummadda laga dhaadhicin walax aanan jirin ugaas maxamed weli ugaas xuseen islow iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda maamulka degmada balcad ayaa ugu dambayntii ka hadlay shirka degmadoo dhan bayna isku raacday nabadgelyo magaalada siddeetan iyo kooda tuulo ay ka kooban tahay inaan wax dhiba amba colaad ah aysan ka jirin laguna abaabuli karin waana saxiixeen guddiga nabadgelyada baaqaas ay jeediyeen waa taageersannahay anoo ka wakiil ah madaxda dhaqanka degmada balcad khaasatan hirshabeelle iyo degmadaba shirkan maanta waa soo dhoweyheyna ay gaareen guddiga nabadgelyada ee degmada balcad ay gaareen waa soo dhoweyheynaa madaxnahay maamulka degmada balcad waa aad arrin aad u wanaagsan oo aad loogu farxo waaye degmada balcad waxaa waaye nabadgelyo waaye maxamed amiin yabarow warbaahinta qaranka soomaaliyeed degmada balcad gobolka shabeellada dhexe
danjiraha soomaaliya u fadhiya wadanka suudaan ayaa la kulmay safiirka dowladda tunuusiya u fadhida suudaan iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal suwaal macalin maxamuud ayaa warkaas inoo faahfaahinaya danjiraha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya dalka suudaan mudane cabdirasaaq axmed shoole ayaa xarunta safaaradda ku qaabilay danjiraha dowladda tunisiya khartuum u fadhiya mudane haashimi cujeyle labada danjire ayaa iska xog wareystay xaaladaha gobolka iyo sidii loo kobcin lahaa xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dowladood danjire shoole ayaa uga warbixiyey dhigiisa tunisiya hanaanka dimuqraadiyadeed ee ka jira soomaaliya horumarka ka socda isagoo dul istaagay dhibaatooyinka ay ku hayaan argagixisada shacabka soomaaliyeed ee ay ka go-an tahay in dalkooda dib ay u dhistaan danjiraha dalka tunisiya ee khartuum ayaa bogaadiyey dadaalka dowladda federaalk ah ee soomaaliya ee ku aadan horumarinta iyo xasiloonida dalka waxa uuna xusay in argagixisadu ay caqabad ku yihiin dhammaan caalamka loona baahan yahay in la iska kaashado ciribtirkooda danjire cabdirasaaq axmed shoole ayaa ayaa wada dadaal ku aadan sidii loo xoojin lahaa kaalinta diblomaasiyadeed ee soomaaliya ay ku leedahay dalkan maadaama jamhuuriyadda soomaaliya ay safka hore kaga jirto dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee afrika iyo dalalka carabtaba
xafiis loogu talagalay in ardayda dhammaysta dugsiyada sare iyo kuwa heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadaha uu kala taliyo sidii ay waxbarashadooda usii wadan lahaayeen ayaa laga furay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay siraaji sheekh saaq ayaa warkaasi baydhabo inooga soo diray
xafiiskan laga furay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ardayda soo dhammaysata dugsiyada sare iyo kuwa dhammaysta waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadaha uu kula talin doonaa takhasusaadkooda iyo habka uga habboon ee waxbarashadooda ay wadan karaan xafiiskan oo si wada jir ay u fureen doy global education consultant iyo jaamacadda mahsa oo ka mid ah tobanka jaamacadood ee ugu waaweyn ee dalka maleysiya ayaa waxaa ardayda doonaysa inay wax ka bartaan dalka dibaddiisa ay u fududeen doonaan safarkooda munaasabada furitaanka xafiiska la talinta waxbarashada oo maanta ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa kasoo qaybgalay maamulayaasha madaariista magaalada baydhabo aqoon-yahano iyo ardada wax ka barata jaamacadaha iyo dugsiyada magaalada baydhabo ugu horeyn cumar bicole oo ku hadlayay magaca xafiiska la talinta waxbarashada doy global education consultant iyo ismaaciil mayow aadan oo ku hadlayay magaca jaamacadda mahsa ee dalka maleeshiya ayaa ardada u faahfaahiyey adeegyada ay u qaban doonaan
waxaan kaloo maanta farxad gaariga ah markii ugu hore waan imaado magaalada baydhabo ee gobolka baay in haddana aan fursad u helo in laga furo xafiiskii anigii iyo xariya dalka maleeshiya taana waxaan leeyahay waa guul usoo hoyatay bulshada reer deegaanka waa shirkadii ugu horeyso dabcan consultancy ah dabcan jaamacado way ku yaalaan iskuulaad way ku yaalaan goobo waxbarasho wadanka way ku yaalaan deegaanka balse mar walba dhalinyarta waxbarato ama halabuur kale waxa dadka ay ka sugaan waa wax ku cusub bulshada ay u baahan yihiin waxaa weeyaan inaan xafiis doy global education consultant ka furno magaaladeena baydhabo taasoo ahdaafteedu ay ahayd in ardayda aan talabixin ka siino soo doy maxay qabataa goormaa la aasaasay doy waxaa la aasay labada kun iyo toddobada waxaana lagu aasaasay dalka maleeshiya oo xilligaas ardayan ka ahaa muhiimadda loo aasaasay waxay ahayd ardayda in tala bixin aan siino waddanka imanayso soomaaliyeed oo dhan khaasatan deegaankeenna laguma soo horumarin laakiin two thousand seven markaan sameeyey two thousand eight caalin center ya waxaan ku qabanaa xaflad oo aan ka hadlayno hawshan iyo dad nala wada inaan raadino qaar ka mid ah aqoon-yahanadii iyo mas-uuliyiintii kasoo qaybgalay munaasabadda ayaa sheegay in xafiiskan muhiim u yahay ardada wax ka barata deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaana ardada ay kula dardaarmeen inay ka faa'iidaystaan fursadda ay heleen maanta waan mayba dheegahaye aran oo ana ka faraxa waan in muddaana la wada sugaayo waaye waana maybana ee kore guulhanin hooyitiyo markuunena baxda walbarashada koonfur galbeed wiilal iyo gebdhaba
halkii fiidowga toddobaatan kun kola laa ilaaha illahu leer markaas baad may fadee erayn lama kum ancaam bay ku agri fadeer kumu ruud bay ku agri saddex boqol iyo afartan yaasina fadee reedo sidiwad saaren ka dartan isin sin jirta markuu yaamo la dhibsay oo maala dhibsatay gaabaa usuqtabayna gaasda hilibkaakin nagaana ereen awaa la eray xafiiskan maanta laga furay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa iska kaashaday furitaankiisa jaamacadda mahasa oo ka mid ah tobanka jaamacadood ee ugu horreeya dalka maleysiya iyo doy consultant oo ah xafiis inta badan ardayda kala taliya dhanka waxbarashada dalka dibaddiisa siraajishaysa warbaahinta qaranka soomaaliya baydhabo
halkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana warka dibadda wariyaal b b c da ka tirsan ayaa lagu xiriyey waddanka uganda booliska dalka uganda ayaa caasimada kambala xabsiga u taxaabay koox wariyaala oo ka tirsan b b c da wariyaashan oo la xiray habeenkii arbacada ahayd ayaa waxaa baaritaan ku sameynayey ayaa waxa ay baaritaan ku sameynayeen sida sharci darrada ah ee loo iibinayo dawooyinka dowladdu ay u tala gashay xarumaha caafimaadka ee dalka uganda afayeenka dowladda uganda ayaa codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan loo sii daayo saxafiyiinta sida lagu soo xigtay sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee reuters dhanka kale bayaan ka soo baxay b b c da ayaa lagu sheegay in ay la xiriireen laamaha ammaanka dowladda ay arrintan khusayso waxayna ka dhawaajiyeen in ay ka shaqaynayaan sidii arrintan ay uga sal gaari lahaayeen waxa aan la yaabanahay sababta ka dambeysay in booliisku ay xiraan wariyaashan sida aragtideedu ay tahay waxay dowladdu ka caawinayeen in ay daaha ka qaadaan musuqa ka dhex jira xukuumadda afayeenka dowladda uganda ofwono obondo ayaa wakaaladda wararka ee reuters sidaas u sheegay waa in si shuruud la-aanah lagu sii daayo ayuu hadalkiisa sii raaciyey warkii oo dhegeystayaal kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saakin waa naga intaas inta aanu warkan warkiisa kale dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgeli